asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabiyad mahayo aynu maalinba dhinac ka soo goyno innaga oo maaragtay bulshada u soo bandhigaynaa ee qaybaha kala duwan ee afkeenna hooyo iyo tilmaamaha noloshu ay bixisay ee farada badan tilmaamahaasoo haddii eebayad mahayo hadbaa dhinac u dhaca oo kolba wax hor leh ku tusa ama kuu muujiya qayb hor leh oo laga yaabo nolosha inay ka mid tahay adigase daah kaa saarnaa waa wax dhici kara nolosha qaybo badan oo ka mid a dadkan reer magaalka ah ee maanta joogaya inayna waxba badan ka ogeyn sababtoo ah noloshu waa mid qaaba badan waxaa jirta nolosha qoyska waxaa jirta nolosha qaraabada waxaa jirta nolosha deegaanka waxaa jirta nolosha magaalada waxaa jirta nolosha deriska waxaa jirta nolosha adilaagidmahayo shakhsiyadeed nolosha lafteeda ayaa kala duduwan waxaa laga yaabaa noloshu iyadoo uu qoyskaaga iyo reerkaaga ay u wanaagsan tahay adiga shakhsiyadaada inayna kuu wanaagsanayn sababta maxaa keenaya waxaa keeni kara waxyaabaha qoysku ay cunaan oo dhan ee raashinka yaaba laga yaaba adigu inaad xasaasiyad ku qabto aad ku xanuunsato taas lafteeda ayaa qaybaha nolosha qayb ka ah oo laga yaabaa in isbeddel badan iyo taariikhiyanba ay nolosha ku leedahay ama ay nolosha ku lug leedahayoo qaybo fara badan ay kaga lug leedahay ruuxaas marka laga yaaba in isaga qoyskiisiiyo reerkiisuba wacan yihiin isaga shakhsiyaddiisii ee xasaasiyadda gaarka a qaba dee wax badan ayaa isaga gooni u ah noloshiisana in wax fara badan laga ogaado ama uu wax fara badan ka dhaho ayaa qaybaha nolosha ama murtida qayb ka ah murtiduna sidaasayba sideedaba ku kacdaa ama ay baalal iyo duulitaan ku yeelataa teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka iibi sheekooyinkeenaas qayb ka mid a si aad u ogtihiinba dhegaystayaal dee waalidku waa waalid diiniyan markii la eegana waalidiinta qofka waalidkii ku weynaado ee helaba iyagoo waaweyn isagoo hela ee aan ka ducaysanin dee waynu ognahay xadiiskii rasuulka sal alla alay slam waxaa la yidhi qofkii labadiisa waalido weyni kusoo gaadh nolol kusoo gaadha maaragtay iyo weliba waaweyn maaragtay kaasu hadduu ka ducaysan waaya isagay u taalla waynu isla garanaynaa waxa weeye marka nin ayaa wuxuu waday aabbihii isaga aabbihii oo waayeel ah oo in la gureeyo u baahan oo aan cunto kale cunin oo laga yaabo inuu caano un keli a dhadhamiyo oo laga yaabo inay wax walba dhibhayaan kulaylku dhibhayo qabowgu dhibhayo dhaxantu dhibhayso wax walba dhibhayaan ayuu waday oo maaragtay uu hayn jiray isagoo marka aabbihii sidii uu u hayey u haya oo maaragtay duruufo badanna ugu dulqaatay ayaa waxaa loo keenay waad ogtihiinoo hebel baa fiicane waalidka laftiisa maamaadii soomaaliga ayad ahayd nafumeel roon raacday dee xaggay ka imaatay waalidiinta iyo waalidkaa yidhi waxayna ku dhaheen way yaqaanaan ilmaha u roon yaa wiilkii isaga aabbihii aabbihii sii dhalay ayaa yidhi hebel ii geeya isagaa haddii ilaahay idmahayo yaa idinka fiicane intiinan kale niman maaragtay wax dhibsan hayaa tihiin waa awowgi waa la soo qaaday waxaa lihi hebel baa ku fiican inuu awow haye maadaama uu aabba haye soo qaad labadii oday baa loo keen awowgi baa loo keen nin baa waraystay marka war hebelow bal warran buu yidhi markaasuu yidhi warraba anigoo aabbahay wadila baa aabbihii yimid anigoo aabbahay wadila baa aabbihii yimid labadiiba waa uu isku darsaday waa uuna ka ducaystay oo saasuu kaga ducaystay ujeeddada maxay tahay marka waa aniga oo ma ahan laba oday in laga hadlayo ujeeddada waxaa weeye waxaa laga hadlayaa laba dhib oo labadaas dhib mid ka mid a inaad adigu xalliso lagaa rabay kii adoo marka tabarula ayaa dhib kaleento imaaday saasay mahmaahda dulucdeeda hoose ee dahsoone kuu sheegaysaa ama xubinta macnaha dahsoone ku jira taasuu ina barhayaa anoo aabbahay wadeelabaa aabbihii yimid ayuu yidhi mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi dhoofitaanka shisheeye yuusan ku dhalan rogin